jamciyadda islam foundation ayaa deeq lacageed oo dhan boqol kun oo lacagta kenya islamarkaana u dhiganta kun dollar oo lacagta waddanka maraykanka waxay ugu deeqday magaalada dhamas ee gobolka gado oo iyadu dabeecadii bishan ay ku dhufatay duufaan waxaana deeqdaasi loogu talagalay in dayactir iyo dib u habeyn loogu sameeyo cisbitalka degmada iyo sidoo kale iskuulka hoose oo iyagu labaduba ay waxyeello ka soo gaareen dabaylo ku dhuftay degmadaasi sheekh axmed iyo sidoo kale suldaan koosar oo iyagu loo soo wakiishay deeqdaasi lacageed ayaa waxay ku wareejeen odayaasha dhaqanka ee magaaladaasi dhamaso haddaba waa kuwan sheekh axmed iyo sidoo kale suldaan koosar oo ka hadlaya ciddii ay ka timid deeqdan lacageed xalliga ah in ay gaarsiiso meelaha duruuftu ka dhacday oo ay ku wareejinayso odayaal ka mid ah odayaashii degmada dhamaso oo la yaqaano macruufka ahaa taasna ay usii gudbinayaan ama gaarsiinayaan meelihii dhibku ka dhacay inaan ku wareejinno annagoo ka wakiil ah jamciyadda salaam alkhayriya oo maxalliga ah insha allahu ilaahay subxaanahu watacaala wax badan oo khayra allah ugu bedelo intaas baan u kulansannahay waxaan intaa kadib aan ku soo dhoweynahayaa ama ku hadalka kusoo dhoweynahayaa sheekh axmed koosaar suldaan axmed koosaar oo asaguna kelmidda kelmadda kale oo raacin doona insha allah bidn karim jazak allahu khayran sheekh axmed tafadal
bismillahi alxamdulilaahi wasala allah wasala ala nabiy maxamed wala alihi wasaxbi ajmaciin intii uu sheekha yidhi intaas umbaan kabayaa lacagtaas ay ku deeqday jamciyadda salaam foundation oo samafal ah oo musiibada sheikha uu sheegay oo meesha ka dhacday lacagtaasaan oon odayaasha ku wareejinayna ay nagala joogaan xaaji khaliif shee cali iyo xaaji cabdi ismaaciil ay nagala joogaan lacagtaas inaan wareejinno boqolka kun ah haddii dollar laga dhigana kun dollar ah haddii la kenyeeyana boqol kun oo kenya ah lacagtaas oo hadda kenya aan ku wareejinayna inaan odayaashii iyo xaajiyaashii ku wareejinno si ay wax oga qabtaan baahidii iskuulkii waxay ka geli karto haddee deegaankii iyo dadkii deganaa iyo tuuladii iyo dadkeediibaa gurmaday khayr allaha siiya allah ka abaalmarya oo sheekha uu la joogay marka ayagaa shaqo fiican qabtay oo tabarucay oo wax badan qabtay oo beled iyo baadiyaba maaratay ka shaqeey oo masaajidkii daday oo iskuulka shaqadiisi u taagan sidoo kale isbitaalkii shaqadiisi u taagan m c h ki marka waxaan marka isugu nimad muhiimadda sheikha sheegay intaas inaan kabo unbaa muhiimadda ahayd oon ku wareejinno xaajiyaasha lacagta ku wareejinno si ay u gaarta meeshii loogu talagalay oo ah iskuulkii iyo isbitaalkii m c h ki ama isbitaalkii iyo masjidkii degmada ku yaallay masaajidda degmada ku taallay mid masjid ka mid ah labadii masjid oo ku taallay degmada mid ka mid ah oo dhibka uu gaaray oo jingadda ka fuqday haddana tabarucaad fara badan iyo gurmad fara badan dadkii degmada joogay oo tuulada joogay reer dhamasa ay ka wadaan in marka aan ku wareejina culummada iyo xaajiyaasha nala jooga oo labada sheekh ay nagala joogaan oo reer dhamasa wakiilkaasaan ilahay idinkii rajaynayna inay gaartaan ilahay idinkii waa rajaynaynaa oo shaqadii loo baahnaa tuka badanna ilaahay inuu maarata keeno oo abaarta uu naga bixiyo oo musiibooyinkii dhibkii iyo nabadgelya darrada uu naga bixiyo oo khayronna ilahay unoo keeno ilahay baan ka baryaynaa
ugu dambeyntiina waxgaradka degmadaasi ayaa soo dhoweeyey deeqdaasi lacageed oo ay jamciyadda salaam ugu deeqday bulshada degmadaasi iyagoona bulshada soomaaliyeed ka codsaday in loo sameeyo gargaar dadka ay waxyeeladu ka soo gaartay dabayshii ku dhufatay magaaladaasi dhamaso bismi illaahi raxmaani iraxiim alxamdulilahi rabbi alcaalamiin wabina astaciin calaa amrudinia wadiin sala allah calaa sayidina maxamedin waaalih wasaxbi wasalim waa u mahad celinaynaa lacagta waa haya waa naloo dhiibay waa haynaa lacagtaas tabaruca oo gargaarka ah dadka bixiyey waa uga mahad celinaynaa ilaahay waxooda ha barakeeyo ilaahay ha barakeeyo waxooda kuwii wax badan oo dambe tarana allah ka dhigo risaaqadana waasac allah uga dhigo cadaabkiina aakhira allah ka xoreeyo annagu waa uga mahad celinaynaa gargaarkaas ay bixiyeen waana ku mahadsan yihiin kun iyo kow jeer haddaan odayaalkii reer dhamasan nahay lacagtaas boqolka kunana waa haynaa waxaan suldaan axmed koosaar baa nagu wareejiyey iyo sheekh axmed sheekh yuusuf marka waa mahadsantihiin kun iyo kow jeer adeerayaal ama walaalayaal waa idin mahad celinayna waxayna allah barakeeyo waana idin mahad celinaynaa kun iyo kow jeer waana mahadsantihiin wax ka baraka badanna allah idinku bedelo wax ka badanna mataqaanaa kuwii tara allah idinka yeelo saasaan mataqaanaa lacagtiina u haynaa idinkuna mahad celinaynaa asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu
alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin in allah malaakatu sallu calaa nabi sallu calayhi wasallam saliiman nimanka bixiyey adduun iyo akharaba allaha u siyaadiyo khayran allaha siiyo waana ugu mahad celinaynaa sadaqay geystay mid akhar mid allaha u sahle ilaah idinkii annagana waa noo dhiibeen idinkana dee raggii meesha ka shaqaynaya maalin meesha aad ku sameynayso meesha ugu daran wey marka lacagtana waxaa soo qaada ilaah adduuna insha allah xaaja khaliif baa soo qaada hadda aniga cabdi waan ka haraya ma soo raacayo laakiin sida xajiga loogu rijiyo asaa keenay marka adinkana saas ogaanaysa wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu dabyaaqadii bishan maaj ee sannadan labada kun iyo lix iyo tobanka ayay ahayd markii ay magaaladaasi dabaylo ay ku dhufteen iyadoona halkaasi ay waxyeello ka soo gaareen bulshada ku nool degmadaasi dhamaso shariif axmed taajir shabakadda gado times degmada bardaxaawe gobolka gado